الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين درسنا وحكب الأبنى يا آيات اللغاتين يكواد من سورة النور يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ilaahay subxaanahu wa tacaalaa markuu soo sheegay xaadifadii iyo dhacdadii ifkiga la xidhiidhay oo weliba la soo caddeeyey dadkaas waxa la marinayo qadafka qofkii la yimaada siddeetan jeedal qofkii zina la yimaada oo aan guur hore soo marin oo xor ah rag iyo dumarkuu doonaba ha ahaadee boqol jeedal dadka xor kuwa xorta ah oo iyagoo guur hore soo maray zine la yimaada zaani muxsanaa la yidhaahdaayo iyaga waa rajmi in dhagax lagu dilo weeye aayaddii ku soo degtay tilaawadeeda iyo akhriskeedii baa la nasakhay laakiin xukunkeedii ayaa jira oo mawjuud ah axaadiidana way ku soo aroodhay nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa rajmiye hadday yihiin dadkaasi kuwo addoommo ah iyagu dhagax ku dil ma laha waxay leeyihiin nisfu maac waxaa weeyaan kuwa xortaa jeedalkii la saaray barkiisa boqolkii jeedal kala bar maxaa u ah konton kontonkaasaa lagu dhufanaya waxaa la socda axkaamta iyadana ka mid ah kuwa xorta ah hal sanad baa taqriib waxa la yidhaahdo ama musaafirin lagu samaynaya oo meesha laga kaxaynaya kuwa kalena sanadkaa barkii bay noqonaysa arrinkaa markii laynoo soo sheegay halkan ilaahay wuxuu inoo caddaynayaa digid la yskaga digayo shaydaanka dariiqiisa raacid la raaco shaydaankuna mar kasta wuxuu wuxuu u gabbanayaa qofka insaanka ah wuxuu ugu yeerayaa xumaha wuxuu ugu yeerayaa sharka wuxuu ugu yeerayaa fasaadka waxaa laynoo caddayn doonaa oo kusii xigi doonaa aadaabta idan dalabka guryaha marka la yimaado iyo aadaabta booqashada taasna waa laynoo caddaynaya oo inaan qofna qof kale gurigiis gelin ilaa intuu idan dalbay mooyaane weliba salaanna ku daayo salaamay waxaa laynoo raacin doonaa aayaad ka hadlaya indhaha in la laabo oo xumaha iyo xaaraanta laga laabo taasna waa laynoo raacinaya yaa ayuha ladii qaala allahu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayo yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyadow yaa man sadaqtum billaahi waryaa kuwii ilaahay rumeeyey iyo wa rasuulihi rasuulkiisiiow kuwii alla iyo rasuulkiisa rumeeyadow laa tattabicuu ha raacraacinina khuduwaati shaydaani shaydaanka waddooyinkiisa iyo tillaabooyinkiisa iyo raadadkiisa ha raacraacinina meelahuu maraha marinina muxuu rabaa shaydaanku xumaan in la faafiyou rabaa wuxuu rabaa ifkiga iyo been abuurkii in loo dhag raariciyo oo lagu hadlou rabaa laa tatabicuu khuduwaati shaydaan waman yatabic baa ilaahay rab qofkii raaca kow doonaba ha noqdo man weeyaan cumuum khuduwaati shaydaani shaydaanka khuduwaadkiisa qofkii raaca iyo waddooyinkiisa iyo meelahuu maro fa fainahu shaydaan yaamuru wuxuu amraa bilfaxshaa'i ayuu amraa insaanka wuxuu amraa fuxsh wax fool xun ayuu amraa oo fuxshi ah iyo munkar ayuu amraya wuu dhuminayaa insaanka wuu dhuminayaa shaydaanku maadaama insaanka nebi aadam laga soo bilaaba col la yahay wixii ka farcamayna wuxuu rabaa inuu dhumiyo say naar u wada galaan waxa sharcigu inkirayo waxa caqliyada saliimkaa inkirayaan waxaasu isagu rabaa inuu dadka ugu yeedho caqliga fiican wuxa markuu arku nacayo buu shaydaanku qof wuxuu dhahayaa sidaan u isticmaal sidaan u labiso sidaan u soco sidaan u jaro siba sida caqliga saxda ay diidayo sida ka soo horjeeda uu dadka ugu yeeraya ilaahay wuxuu yidhi walowlaa fadlullaahi ilaahay fadligiisa haddousan jireen calaykum dushiinna ku tafadulay ayuhalmuuminuun bay ka dhiganta kuwa iimaan kalow iyo waraxmatuhu ilaahay raxmaddiisa idiin raxmaday towfiiq iyo toobadkeen ilaahay idin waafajiyey kuwii ifkiga la yimid ay ka noqdeen kuwii munaafiqiinta maaha kuwii kale ay toobad keeneen oo xuduuddii laga oogay xadda markii lagu dhuftana dee qofkii dembigii uu ka dhacayo haddaan taasi jidhin maa zakaa ma dahirnaadeen minkum idinka xaggiinna min axadin axadun minta axad ku jidhaaye litowkiid silaya towkiid faacilkii baa lagu ziyaadiyey maa zakaa minkum min axadin axadun axadna xumi kama dahirnaadeen abadaa weligeed ee ilaahay raxmaddiisa iyo fadligiisa ayaa jiro oo markaasaa xumihii iyo balaayadii iyo dembiyadii aad ka nadiifiseen walaakina allaha ilaahay yusakii waa dahiraa fadligiisa iyo raxmaddiisa man yashaau ciddou doono towfiiq buu inta siiyo bow ciddaasi toobadkeen tooba nasuuxaa bay la imaanayaan markaasaa ilaahayna ka aqbalaya subxaana wa tacaala markaas dahiriddan iyo taskiyadan iyo hidaayadani waa ilaahay fadligiisee waxaa idinku keensan kadhaan maaha wallaahu ilaahayna samiicun weeyaan mid maqlid badan liaqwaalikum aqwaashiinna caliimun ilaahay midku ogaal badan weeye biniyaatikum wa damaa'irikum niyadiinna iyo damiiradiinna waxa ku jiraay ilaahay waa midku ogaal badan weeye subxaana wa tacaala qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaa ya'tali yaysan dhaaran ululfadli fadliga kuwa u saaxiibka ah oo minkum idinka idinka mida iyo wasacati wa ulusacati asxaabu sacati waa sacahaanshaha kuwa u asxaabtaa u saaxiibkaa ee hodanka iyo tanaadnimada u saaxiibkaa fadligana u saaxiibkaaga diinta xaggeeda fadliga ku leh xagga xoolaha iyo tanaadnimadana sacada ku leh yaysan dhaaran an yu'tuu anlaa yuutuu min an laa yuutuu inaysan siinayn laabaa soo qadaranaysa an yu'tuu min anlaa yu'tuu inaysan siinayn yaysan ka dhaaran ulilqurbaa qaraabadanimada kuwi u saaxiibkaa inaysan waxba siinayn yaysan ka dhaaran iyo walmasaakiina masaakiinta inaysan waxba siinayn iyo walmuhaajiriina kuwa hijrooday fii sabiili llahi ilaahay wadadiisa ku hijrooday inaysan waxba siinayn dembi ay galeen darteed inaysan waxba u siinaynin yaysan ku dhaaran aayaddu waxay ku soo degtaa le abubakar sidiiq baa wuxuu biili jiray oo la noolaa xaafaddiisa misbax binu uhaatha nin la dhihi jiray oo habaryartiisa ay dhashay ninkaasi miskiin buu ahaa wal masaakiin baa aayadda ku jira qaraabana waa aha ulil qurbaaba aayadda ku jira muhaajirna waa ahayo walmuhaajiriina fii sabiili illaahi dadkii waxay ah wuxuu ahaa ilaahay waddadiisa usoo ku hijrooday ninkaasi markii ifkigii dhacay qoladii arrintii ifkiga waday baa misdhaxna kala qayb qaatay dee cidda wax laga sheegayana waa ina abubakar sidiiq ninkaana xaafadiibuu ku nool yahay qaraabana waa yihi abubakar markii dambe oo caaisho ilaahay beri yeelay buu dhaar mara waxaan ku dhaartay buu yidhi inaanan biil dambe ku siin wax dambeoo wax ku tarayana gacanteeda kuu taagin weligay maadaama ah waxaa ka qayb qaadatay gabadhaa dahiran xume in lagu gano iyo balaaye iyo ifki aad kala qayb qaadatay qoladii ilaahay aayaddu soo deji yaysan dhaaran baa layidhi kuwa diinta sharafta ku leh xoolahana ilaahay u dhiibay inaysan waxba siinayn yaysan ku dhaaran yaa kuwa qaraabo ah qaraabi ahaaye masaakiin ah waa ninka waxba ma haysan muhaajir fii sabiilillaahi ninka ahaa inaysan waxba u taagayn oo biil dambe siinayn yaysan ka dhaaran aayadda waxaa lagu sii dara walyacfuu ha iska cafiyeen walyasfaxuu ha iska dhaafeen wixii ka dhacay qoladaas faraha ka qaadeen sidii hore arrintaa lagu soo celiyey iyo biilkii iyo wada noolaanshihii iyo ixsaankii ilaahay wuxuu yidhi alaa tuxibuuna war ma waydnaan jeclayn an yakfir allaahu lakum ilaahay inuu idiin dhaafo masooma jeclidin mayaynaan jeclayn ilaahay inuu idiin dhaafo idinku haddaa iska cafidaan cidda xumaan idinku samaysay oo ifkiga ka qayb qaadatay oo iska saamaxdaan ilaahay inaa idin saamaxaya abubakar aayaddaa markuu maqlay alaa tuxibuuna ma waydnaan jeclayn an yakfir allaahu lakum wuxuu yidhi bala inaanan jeclayn iska dhaaf uxibu waa jeclahay buu yidhi an yakfir allaahu lii ilaahay inuu ii dhaaf biilkiina waa u qoray ninkii dhaartii uu yidhi wallaahi aan dib dambe wax kuu siinayna waa ka kafaaro gud wax khayra haddaa ka dhaarato laguma madax taagnaado dhaar baa iga dhacdo weligay inaanan waxaa samaynayn lama yidhaahdo waa laga kafaaro gutaa khayrkiina waa la sameeyaa dhaartiina uu ka kafaaro guto sidaas bay aayaddu ka hadlaysaa mufasiriintu waxay dhaheen aayaddu waxay caddaynaysaa abubakar fadliga ilaahay siiyey ilaa waa la ammaanay ulilfadli baa laga cabir fadliga abubakar sidiiq aayaddu marka sidaas bay ku timid baa layidhi markaasuu yidhi wallaahi laa anzacuhaa minhu abadda dib dambe inaanan biil uga goosanayn ninkaas wallaahu ilaahayna kafuurun waa mid dhaafid badan raxiimun ilaahay waa mid naxariisasho badan subxaanahu wa tacaalaa raxmaddiisu ay waasac tahay ilaahay weeyaan oo dhaafidiisu way ballaaran tahay raxmaddiisu ay ballaaran tahay ay tiro badan tahay ilaahay kaa weeyaan subxaanahu wa tacaala alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum jamc baa laga cabira waana hal nin baa lala hadlayaa waa abubakr sidiiq muraadka jamcaas siiqatuljamci waa litacdiim isagaa la weyneynaya alaa tuxibuuna idinku ma weydnaan jeclayn abubakr sidiiq baana aayaddu ku timid baa leeyihi isagaa looga jeedaa bal u fiirsa ajaa'ibtaas intaa markii la soo maray ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala in aladiina kuwa yarmuuna ganaya almuxsanaati gabdhaha dhowrsoon alkaafilaati xumaantaba halmaansan qalbigoodaba xumaanta iyo waxa lagu ganayaba aysan ku jirin qalbigoodu saliimkay cafiifaadka ah yaa qulubtoodu xumi oo dhan ka dahiran tahay kuwa raggaayoo ganaya oo xumaha ku sheegaya ama kuwa sideedaba ganaya ragay dumarxi doona ha noqdeen almuxsanaat alkaafilaat almu'minaat ee gabdhahaas mu'minaadka iimaanka leh lucinuu kuwa waa la lacnaday gabdhahaas qadfaya fi dunyaa adduunyada dhexdeeda waa lagu lacnaday walaakhirati aakhirana waa lagu lacnaday lacnadu maxay tahay raxmadda ilaahay waa laga dheereeyey adduun iyo aakhiraba gaar ahaan ibnu cabaas wuxuu yidhi lacnadan ciddii zawjaadka nebiga xaasaska nebiga qadaftay ciddaas waa si toosa ugu dhacaysa qofkii laakiin gabar kaleoo mu'minaa hadda qadaf iyo xumaan sameeya oo wax xun ku qadfa toobadkeen waa leeyahaby aayaddu waxay ka hadlaysaa gaaladii makaad baa la yidhi markii gabar mu'minaa madiine aaddo iyadoo hijroonayso nebigii u socota calayhi salaatu salaam way qadfi jireen waxay dhihi jireen xumaan inay soo samaysay u sii socotaa markaasaa la yidhi kuwa sidaa samaynaya waa gaalada ah lucinuu waa la lacnaday fi dunyaa iyo walaakhirati walahum waxayna leeyihiin cadaabun cadaabkaasoo cadiimun weynan badan cadaaba weyn oo aad adugu qiyaasi karin cadaabkaas waa leeyihin yowma maalin bay cadaabkaa leeyihin ku xir cadaabkaa darani waa yowma maalin bay leeyihin tashhadu ay ku markhaanti kacayso calayhim dushooda alsinatuhum carabadooda iyo wa eydiihim gacnahooda iyo wa arjuluhum lugahoodu intaasba waxay ku markhaanti kacayaan bimaa kii kaanuu ay ahaan jireen yacmaluuna kuwa soo sameeya wixii ay samayn jireen baa waxaa ku markhaanti kacaya carabadoodii gacnahoodii lugahoodii waa maalinka qiyaamada qofka xubnihiisibaaba ku markhaanti kacaya carabkii baa hadlaya gacnihii baa hadlaya lugihii baa hadlaya waxaasaan samaynay bay leeyihin carabku wuxuu sameeyey luguhu waxay sameeyeen gacnuhu waxay sameeyeen isagii baaba qofka markhaanti iskugu filan yowmaydin maalinka isagaa waa maalinka qiyaamade arrimaha dhacaya yuwafiihim allahu ilaahay wuxuu u oofinayaa diinahum jazahooda wey diinkaas abaalkooda wey xisaabkooda wey abaalki diinkii alxaqa ee xaqa ahaa jazihii xaqa ahaa xisaabkii xaqa ahaa ee caadilkaha oo allaha axkamulxaakimiinka uu marinayo baa loo oofinayaa wayaclamuuna waxayna ogaanayaan ana allaha ilaahay huwa ilaahay alxaqu ilaahay inuu yahay midka xaqa oo jira ee caadilka almubiinu oo ilaahay iska muuqda weeye mubiinka ah aldaahir cadluhu cadligiisu iska muuqdo xaggee ka muuqdaa axkaamta iyo waxyaalaha ilaahay jideeyey ilaahayna cidna ma dulminaayo ilaahay subxaana wa tacaala cidna ma dulminaayo taasna halkaasaa la dhig intaa markii laynoo soo sheegay waxaa laynoo caddaynayaa caa-isha inay arrimaha lagu sheegay beri ka tahay zawjadii rasuulka inay tahay calayhi salatu wasalaam rasuulkii dayibka ahaa ee daahirka ahaa waxayna ku dareedhay sunnada ilaahay soo jireenka ah cidba ciddii la nooca bay u dunmaan haddaysan caaisho gabar dayibaad oo wanaagsan aysan ahayn nebi maxamed ba xaaskiisa ma noqoteen calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu yidhi alkhabiifaatu dumarka xunxun gabdhaha xunxun lilkhabiiiina baa bay u ahaadeen ragga xunxun iyagaa is doonanaya wey iyagaa isku laa'iqa kuwa xunxun maaragta kuwa xunxun bay is leeyihiin waxaa kaloo la yidhi alkhabiifaatu ereyada xunxun kelimaadka xunxun lilkhabiifiina ragga xunxun bay u ahaadeen oo loo nisbeeyaa iska leh hadal xun nin xun baa ku hadla haa dumarka xunxun oo liita ee diinta ka fog lilkhabii lilkhabiifiina bay u ahaadeen waalkhabiiuuna ragga xunxunna waxay u ahaadeen kuwa xunxunna oo raggaa lilkhabiiaati bay u ahaadeen iyaguna dumarka xunxun ee liita ama lilkhabiiaati ragga xunxun waxay u ahaadeen lilkhabiiaati ereyada xunxun waadayibaatu gabdhaha dayibaadka oo wanaagsan sida caaishaoo kale liayibiina ragga wan wanaagsan bay u ahaadeen nebi maxamed calayhi salatu salaam waa ugu wanaag badane wadayibuuna ragga wan wanaagsanna liayibiina bay u ahaadeen wadayibuuna ragga wan wanaagsanna liayibaati saasay isku keenaysa liayibaat gabdhaha dayibaadkaa bay u ahaadeen waa jalla min qaa'ilin caliim u fiirsa marka amaba ereyada wan wanaagsan liayibaa liayibiina ragga dayibiintaa bay ka yimaadaanoo loo nisbeeyaa ka soo fulaan waadayibuuna ragga wan wanaagsanna liayibaati bay u ahaadeen erayadaa wan wanaagsan dumarkiina waa lagu fasir marka caaisho waa zawjadii rususha ilaahay kii ugu sharafta badnaa ugu karaamada badnaa weeyaan haddaysan cafiifo daahiraay shariifo ahayn dee loogamaba dhigin ilaa waxa weeyaan adayibaatu liayibiina weeyaan wadayibuuna liayibaat taasna halkaasaa la dhig kuwa xunxun iyagaa isku laa'iq ah iyagaa isdoonanaya iyagaa isku si ah iyagaa issoo jiidanaya kuwa wan wanaagsanna waa sidaa cagsigeed wey ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala ulaa'ika kuwaas noocaas oo wanaagsan oo kuwa dambe wey mubara'uuna kuwa laga beriyeelay weeye mimaa yaquuluuna waxay ku qowlahayaan kuwa ifkiga la yimid buhtaanka iyo beenta asxaabul ifkigu la yimaadeen waa laga beriyeelay waa laga beriyeelay oo kuwee laga beriyeelay caaisha iyo ninkii lasoo kaxeeyey safwaan iyo dadka noocaansa mubara'uuna waaba laga beriyeelayba mimaa yaquuluuna kuwaan waxay ku qowlayaan taasna halkaasaa la dhig waxay kaloo leeyihiin caaisha cajaa'ibteeda lahum waxaa u ahaaday kuwaas caaisha ka mid ah makfiratun dhaafid iyo wa risqun risqi risqigaasoo kariimun wanaagsan waa janno waa yabooh buu yidhi ibnu kasiirku loo yaboohay sawjada rasuulku inay jannada dhex ahaanayso calayhi salatu wasalaam caaisha dee markay faanayso waxyaalahay ku faani jirhay waxyaalo badan bay ahaayeen kuwaanaa ka mid ah qur-aankaa ka hadlaya oo lagu beriyeelay makfiro leedahay risqi kariima leedahay ya iyadoo nebiga la jiiftay ilaahay qur-aan iyo waxyi ku soo dejiyey nebiga xaasaska kalese saasaysan ahaan jirin yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayo yaa man sadaqtum billaahi wa rasuulih kuwa alla iyo rasuulkiisa rumeeyayo laa tadkhuluu ha gelinnina buyuutan guryo aadaab baa layna barayaa iyo cajaa'ib buyuuddaasoo hayra buyuutikum guryihiinna hayrkooda guryo aan kuwiinna ahayn ha gelinnina sideedababa soo qadafkii hadda laskuma layskama digin qadafkii in cid la qadfo dhowrsoon waa layskaga digay qofkaan dhowrsoonayn oo xumaantii halkaas la jiifoo samaynaya isaga dee ciddii wax ka sheegtay cidna wax uma haysatee waa lagu yaqaanaa waa iska samaynayaa kuwa muxsanaadkaayoo dhowrsoon qadafka la qadfay waa layskaga digay ciqaabkiisana mid daran baa laga dhigay qadafkaas iyo tuhunkan iyo waxaan xaggee ka yimaadeen rag iyo dumar isku dhex darsamay oo ajnabi kale ah si aysan markaa waddadii loo soo mari lahaaba u dhicin aadaab baa la ysbarayaa marka aadaab sharciga la ysbaraya isku dhex dararsan iska badaaya haddaad meel timaado guryo aadan shaqo ku lahayn idan dalab baa lagaa rabaa intaadan gelin intaad soo dhex istaagto guryaha jooga haddaad dhahda adoo dhex taagan lama rabo salaanna waa lagaa rabaa kaas idankii lagu soo ogolaado a soo gasho assalaamu calaykum inaa dhehdo ama marka horeba salaan ma soo galaa dhe assalaamu calaykum ma soo galaa markaad soo gashidna misna assalaamu calaykum dheh yaa ayuha aladiina aamanuu laa tadkhuluu haba gelinina buyuutan guryo oo hayra buyuutikum guryihiinna hayrkooda xataa tasta'nisuu ilaa ka idan dalbaysaan oo wa tusallimu aa ka salaamaysaan calaa ahlihaa guryaha ehelkeeda guryaha dadka ehelkooda ah ilaa aa ka salaamaysaan kee horraysaa la yidhi salaanta iyo idan dalabka assalaamu calaykum ma soo galnaa miya mise inta waxa weeye ma soo galnaa assalaamu calaykum waa laisdaba marinaya dee aayaddu hadda iyadu waxay horumarisa idan dalabka salaantaana dambaysa laakiin waxaa la leeyahay taasna waa la maray war marka hore waxa weeyaan assalaamu calaykum ha la yidhahdo hadalka ha laga bilaabo ma soo galnaana ha lagu xujiyo salaanta dambena qofku markii gudihii soo galayoo dee ama daydkii ha salaama dadki xataa tasaanisuu wa tusallimuu calaa ahliha daalikum kiinaasaana khayrun lakum idin khayra idin khayr badan lacallakum waxaana mudantiin tadakaruuna inaa wacdoontaan oo waansantaan maxay ka fiicanta o ka khayr badanta dalaq inaad iska soo dhadaan idan la'aan ama dadka kedis ugu soo gashaan ama salaantii sharciga midaan ahayn aa isku salaantaan tan sharciga horta bal midaan dambe oo iswaraysiga ha dambeeye midda sharciga ha laysku salaamo marka hore macaw barideenta iyadaa ka horaysa assalaamu calaykum horta marka u horaysa waxay dhihi jireen xuyitum sabaaxan xuyitum masaan galab wanaagsani subax wanaagsani kadaa fulaan waxaasi wax u dhigmo wey saasay samayn jireen way iska soo dalaq dhihi jireen misna waxaa laga yaabaa reer isku bilkaxan inay usoo galaan nin baa yidhi hooyaday maka idan dalbaya gabdho walaalahay mid kale wuxuu yidhi gacanta ku hayaan ka idan dalbaya oo maxaa ogaadan dalbi weyn ka idan dalab qof qaawan inaa u gashay ma jeclaan lahayd mada deedna hadda ka idan dalab idan dalabkana waa inaad marka hore albaabka dhinac bidix iyo midig mid isku bari meesha dhexdaa saa ha isku qotaminoo haddaaba indhahaadi gudihii sii galeen dee wixii la rabay idan dalabkaba loo jideeyey waaba ku dhex jidhaaba indhahaadii baaba reer ku dhex jira lama rabo waa inaa marka horeba dhinac isku badi adoo aan fiirsan waxaa laga yaabaa qof dhar isku asturi lahaa qofku wax u qarsan lahaa wax si u dayacan oo hagaagsan lahaa wixii cawraad ah wixii xumaynaya oo dhan buu iska de ka dadaalaya markaasoo lagu laguu ogolaanaya marka indhihii dalaq hasiini weeyaan fain lam tajiduu haddaynaan helin fiihaa guryihii axaddan qofna qof idiin idna war ma soo galnaa baa ku haysaa guryaha jooga qofna waa la waayay maxaa la samaynayaa derbiga laga boodmay haddoo doona kuwa aan derbiyaba lahayn baa jiro dee laiska way soo geli karo aqal soomaali iyo kuwo kaloo aan deydadii waxbaba lahayn maxaa la samaynaya hadday doonaan dadkiina waa ku jiraan laakiin soogal laguma dhihin ama cidnaba waa laga waay falaa tadkhuluuhaa ha gelinina xataa yu-dana lakum ilaa la idinka idnayo guryuhu xurmay leeyihiin cid kale xaqeed miyaa dalaq la dhahayaa waa maya idankii ciddii lahayd baa lagu gelaya ka waran ma soo galnaabaa ta ma soo geli karnaa manoo gushiin inaan soo galno waidaa qiila haddii laydin yidhaahdo lakum idinka irjicuu noqda dibu bax ha soo gelinina ilahay wuxuu yidhi hadii saa la idin dhaho farjicuu iska noqda adoo raalli ah baa noqonaysaa waan ku celcelinayn war noqdaa la yidhi marka ma soo galnaa ha ku soo celina noqaa lagu yidhi koow midda kale noqodaas lagu yidhi waa inaa aqbashoo noqoto weliba waa inaadan qalbigaada colaad iyo xanaaq iyo dhib ka dareemin oo hadhowtii dacwo iyo dhib iyo waa la ii diiday inaan soo galo iyo gurigiibu iga ceshay iyo waxaas meesha ma imaan karaan adiga miyaa ka warqabaa arrimaha iyo reerkan iyo xaaladihiis adoo raalliyaa noqonaysaa ilaa awalba ma soo galnaa jawaab labaa heli lahayd soo gal iyo ha soo gelin sooma ha soo gelin baa lagu yidhi irjicuu noqda jawaab aa filanka dheebi ahayd waa inuu qofkaasi noqdaa isagoo raalli ah buu noqonaya huwa kaas hurjuucaas baa iskaa lakum idiin dahirnaan badan inaad iska taagnaataan albaabkii iyo inaad ma soo galnaa ku haysaan iyo inaa qalbigii colaad iyo cuqdad idinka gasho waxaasoo dhan inaad noqotaan idinkoo nadiifa la rabaa oo ka fiican hadhow adigu haddaan ninkii saartaan mar dambe nih waa adig maalintii yidhi ha soo gelina maxaa jiray waa iska waraysan ka dhah haddaa rabtid laakiin waa inaad noqoto waa inaad noqoto adoo raalliga waa inaad noqoto wallaahu ilaahayna bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan caliimun ilahay oo mid ku ogaal badan wey ilaahay waa la socdaa subxaana wa tacaala dadkaa waxaa loo goodinayaa dadka guryahooda isha ku jaajuuso oo idan la-aan iska fiirfiirsado oo arrimo aan fiicnayn sameeya haddaba gurye waxaa jira guryaha guryo la deganaabi ahaayeenoo dadkii ay lahaayeen ama soo gal ama ha soo geline guryahan la deganayn baa jira kuwii baa laga hadlayaa qaala tacaala ilahay wuxuu yidhi laysa ma ahaanin calaykum dushiinna junaaxun wax dembiya an tadkhuluu inaa gashaan buyuutan guryo guryahaasoo hayra maskuunatin kuwa la degan yahay kayrkooda guryo aan la deganayn dee waxa weeye guryo dadka ka dhexeeya layskaga sii naso iska huteellah iska ma garanaysaa meelaha ummadda ka dhaxaysa ah iska waqaf ah ee qofka waddada maraya iska jiibsado kuwaas cid gaara ma degana kuwaasoo fiihaa dhexdeedana mataacun mataacay idiin ahaatay lakum idinka manfaca idinku jidha iyo mataaca xaajaa ka leediin waa harsanaysaan alaabbaa idiin taal alaabbaa dhiganaysaan taa waa tegi ka dhaan fiihaa mataacu lakum amaba waxa weeyaan guryaha kale oo ganacsiga iyo baqaarada iyo waxyaalahaas yaa meheradaha iyo dadkaas wax gadanaya oo ummadda ka wada dhexeeya dee ma soo galnaa uma baahna ha ma soo galnaa uma baahna iyaguna fiihaa mataacu lakum fiihaa dhexdeedana guryahaas mataacun alaabidiina haata lakum idinka ama manfaco wallaahu ilaahayna yaclamu mid og weeyaan ma tubduuna waxaa muujinaysaan iyo wamaa taktumuuna waxaa qarinaysaanba naftiinna waxa ku jira ilaahay waa ogi waay xataa meelaha qofka u gelaya fasaad iyo xumaan ama dadka cawrooyinkooda inuu fiirsado ya ilaahay mid og weeyaan subxaanahu wa tacaala intaa haddii la sheegay waxaa la sheegi doonaa aadaab waaweyn oo indhaha laabidooda iyo furuujta xafididooda la xidhiidha baa halkaas iyana laga geli doonaa oo aayaadkan dambe ayaa laynoo ku bayaaninayaa iyagana taasna halkaasaa laynoo ku bayaaninaya darsigeen intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab